runtii waxay noqotay arsi inaan u nimid qoyskii iyo ubadkii yaryaraa ay ka tagtay marxuumad luul allah u naxariistee ee sida axmaqnimada uu gubay saygeydii ay dadka ka dooratay ee uu ahaa qofka ugu dhow ee gogosha la jiiftay runtii waxay noqotay arrin ummadda soomaaliyeed oo dhan gelgisha qalbiyadooda iyo quluubtooda waana dareemi karnaa qof kasta oo naga mid oo soomaaliya ayay qalbigiisa gelgishay miday taqaano mid yaqaano iyo midaan aqoon intaba mas-uuliyadda koowaad oo naga saaran waxay tahay in lasoo qabto dembiilahaas meel kasta uu caalamka ka taga insha allahu tacaala waa soo qabanaynaa raallina lagama ahan lagamana ahaan doono meel kasta uu caalamka ka tago meel kastuu dunida ka tago waa lasoo qabanaa asaga ciddii fakisay kii gaariga ku qaaday kan meesha uu jooga ku haya intabaa lasoo qabanaya sharcigana waa la horgeynaa xataa keligiis lama soo qabanaye markuu imaanaya gaarigu wato gaarigu ku baxay xamar gaariga uga tegey kuwa hadda haaya oo meeshuu jooga ku hayana waa lagu soo qabanaya insha allahu tacaala waxaan leeyahay caruurta iyo aabbaba waxaan leeyahay abdicasiisna waxaan leeyahay nugu kalsoonaada waa soo qabanaynaa sharcigaana la horkeeni doonaa insha allahu tacaala qof kasta oo ku gacan siiyey intaasoo kale ka qayb qaatay intaasoo kale oo inuu fakiyaana waa la dembi waana lala maxkamadaynaa biidnilaahi insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa inaad noo ducaysaan in ilaahay nagu garab siiyo inuu gacanta soo galo insha allahu tacaala waana soo gelaya